dhimasho iyo dhaawacba dhimashada ilaa hadda ayaka xaggooda ah waa sideed qof kaasna waa iisoo bandhigaynaa waan tusaynaa ama madaxanada sare ha ahaatee xoogga dalka soomaaliyeed nagu taliska casraana laga xukumaa waa usoo bandhigaynaa iyo saxaafadaba say u arkaan meeshaas khasaarihii kasoo gaaray waxaa kale oo jirta in maaragtay lagu sii sameeyey dabagal ilaa iyo shan iyo toban kilomitr labaatan kilomitr intaas waa lasii daba socday xataa meydadka iyo waxyaalahaas oo dhan qaarka inta badan afar maaragtay meel xeeldha ugu taalo ma ahane afarta kaleeto waa ka dabatagii waxaas waxa looga dhigtay xaaladaas waa sidaa xaalada deegaanka hadda waxa weeye ciidanka isagaa haysta goobtiisii kamana bixin goobtii dagaalka uma bixin bixitaanku ka baxay waa dabagalkii ay dabagaleen si fiican bay ugu jabeen saaka meesha ayada ah guul fiican baan ka timi ilaahina waa ku jabiyey haddee gacan xaq darana waa ahayeen ciidamadaas xoogga dalka soomaaliyeed oo urarka afartan xaad iyo urarka gurmadka oo guutada sideeda ka tirsan ayaa meesha sidaas weerarkaas ay ku yimaadeen annagana saraakiishii gurmadka ugu tegsoo talayaashooda ahayoo hadduu taliyo guuto ahaa hadduu abbaanduulo qeyb ahaa hadduu howlgelin ahaa hadduu seed ahaa waxaasoo dhan taakuleen ah ayaan hadda goobtii waxaa haysta ciidankii dayneynay ee guutada sideeda ka tirsanaya urarka afarta lixaad usoo weeye ayaa waxaa weeye horta marka ugu horeyso cadowgan lama yiraahdo muxuu iisoo weynaya meesha labada meelood waa laba meelo istraatiiji ah sida dayneyna waa meel istraatiiji ah waa laamigii xamar iyo isku xiraayay beedhabo soomaa garan beedhabona labaiyo labaatan kilomitr abaaraha afar iyo labaatan kilomitr labaiyo labaatan kilomitr bay u jirtaa hadday dayneynaay qabsadaan waxaa weeye beedhabona ma joogaayo marka see ku qabsanayaan beedhabo waa anagayna waaye waa xoogga dalka soomaaliyana waaye iyo ciidanka mas-uuliyaddaas iskale qeybta lixmeed horta waxaa weeye waa baraawe ilaa iyo xudur may ceel bardo baraawe ilaa ceel bardo wey waa aag weyn sooma garan marka wixii shabeellada hoose xaggeeda jiray waxa weeye taliyaha ayaa halkaas ka hogaaminaya oo waa isqaybinay qayb wixii taliska qeybta ah oo bay iyo bakool ah na waa aniga wixii maaragtay hogaamintooda iskale laakiin wax kasta waxay marayaan taliskii qeybta taliskii qeybta ayay marayaan taliyaha qeybta taliyaha qeybta la wadaan waayo oo markaas asagana ama dagaal ku jiro waxa weeye howlgelinta taliyaha xoogga abaanduulaha xoogga abaanduulaha taakuleenta sidaasaa ciidanka isku daba yaalaayoo hawsha loo qabanayaa marka waxaa weye qolo kastana sideedana xoogga dalka soomaaliyeed shabeellada dhaxa ha ahaato oo abaandulihi xooggaa ka wado oo qeybta toddobiy labaatanaad ah xaggaa kale ha ahaato oo shabeellada hoose ah waxaa ka wada taliyahanaga qeybta ibraahim aadyaro jenaraal ibraahim aadyaro baa ka wada xaggan abaandulihi xoogga jenaraal ugadaa baa ka wada iyo saraakiil lagu taakaliyo oo taliyihii qeybta koronta iyo odagii guud oo maaragtay lataliyaha xagga eelo qalabka sida ahayo haddee waayo aragnaa gacmo duule waxaasoo dhan baa maaragtay la wado shabeellada dhexe haddii xaaladda sidaas weeye